بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب فضول النظر حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل قال عاد عبد الله رجلا ومعه رجل من أصحابه فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر فقال له عبد الله والله لو تفقأت عيناك كان خيرا لك باب فضول النظر وباب يهي eegeegmada siyaadada ah dheeraadka ah waxyaabo aan loo baahnayn qofku inuu fiirfiiriyo fuduulu nadarku maaha eragtida xaaraanta ahayd maaha waxyaabo mubaaxa inuu qofku si siyaado ah u dhugto u eego fuduulu nadar waa fuduulku waa siyaado waa faduushii oo kale oo waxyaabo aan qofku u baahnayn waxyaabo aanay ahayn qofku inuu sii eeg eego cabdillaahi bnu cumar radia allahu tacaala canhu ayaa nin soo booqday wa macahu rajulu min asxaabihi waxaana la socday nin ka mida ardaydiisa falamaa dakhala daar markuu gurigii soo galay gurigii qofka ninkii lasoo booqanaya gurigiisi markay soo galeen jacala saaxibuhu yanduru ninkii la socday ardaygiisa wuxuu bilaabay inuu gurigii fiirfiiriyo xagga eego halkaa eego halkaa qooransado fa qaala lahu cabdullah dabeete cabdillaahi bni cumar baa wuxuu ku yihi wallaahi baan ku dhaartee low tafaqa'at caynuka ishu inay kaa soo boodo oo ishu ay kaa soo dhacdo ayaa kaana khayran laka ku wanaagsanaan lahayd ilan guri baa timiyo oo gurigaa dad baa iska lahoo waxba u yaallee eeg eeggaasi sii fiirfiirintaas sax maaha marka inaad iska indhabeesho ayaa kuu dhaami lahayd eeg eeggan waxaasina maxay ahaayeen walkaana maxaa ku jira walkaana qofkuu sii qooransado waa guriga had iyo jeer maxay tiraa soo martida indhaheeduna way dheer yihiin afkeeduna wuu gaaban yihin saasoo kalea sumi jirin waana qaladee afkaaguna ha gaabnaado indhahaaguna ha gaabnaadaan marka waa fuduulu nadar waa waxyaaba dee waa iska caadiga ma lakin halkaasi fiirintu halkaas la dabagalka a ta taa loo bahna waa taas a lama bahna eeg eega faraa badan leh la dabagalka maarad halkaagal iyo halkaas iyo xaggaa dambe eeg iyo meelaha de in waxaan dee muuqda caadi qofku haddii ishu ay kaga dhacdo waa caadi laakiin dee inuu la raacraaco maarata a fuduulu الnadr xadaثanaa khlaad qaala xadaثanaa cabdالcaزiiz can naafic ana nafra min ahli اcraaq koox ka mid ah reer ciraaq ayaa dakhaluu usoo galay calى bni cumar cabdilaahi bni cumar fara'w waxay ku arkeen calaa khaadimin lahum طawqan min dahab addoon ka mida addoommadii cabdilaahi bni cumar qoyskiisu uu lahaayo qoorta dahab uga laalaado ayay ku arkeen fa nadara bacduhum ilaa bacdin dabeetna way iswada eegeen way is eegeen ma arkeen kana kan buu eegay dee eegbadu markaa maxay wadataa is-eegu macnuu wataa dee war heedhe meesheenu miyaan guriga cabdillahi bni cumar ahayn waa maxay ninkan dee dahabka xidhan taasay ka dhiganta haddii intoosaa laysu eego oo afka lays qabto waxay ka dhiganta dee waa ishaaro waa hadal waa wada hadal dhamaystiran wataan kuu sheegayo haddii adigoo meel taaganta laba saa intay kusoo wada eegaan inta is eegaan qosol ay ku dhuftaan maxaad dareemaysaa de waxbaa lagaa sheegay macnaa wey waxbaa lagaa sheegay marka hadda nimankaasi ma hadal may kusoo eegeen iyaguna way is eegeen dabeetana jaantay wadheen macnaha meesha waxa weeyaan war qofka waxbaa kaa qaldan dee markaa cidda la hadal haya waa adiga marka waa luqad hadalkaan ka soo bixin laakiin dee ficil ahaan lagu muujinay gurigii bay yimaadeen inankii bay arkeenoo qoortii way wada eegeen dabeetna way is eegeen yani way yaaban yihiinoo waanay waanay isu markhaati fureen inay la yaaban yihiin ninkan qoorta dahabka ku xidhan fa qaala cabdillaahi wuxuu ihi maa afdanakum lishari reer ciraaqow alla sharka intaa u dhug leedihiin badanaa buuri shar jacayl ayaa intaa idinka soo reebay ila waaba reer ciraaq inkaar baa ku dhacday maa aftanakum alla maxaa idinka fiirsi badan lishari sharka meel shar yaallo cidda koobaad saa usoo aragtay isha soo gelaysaa waa reer ciraaq buu leeyahy yani wuxuu arkay markii badeesna wuxuu fahmay dee wadahadalkan muuqaalka ah marka waa fuduulu nadar waa hadal siyaad waa waa eegmo siyaado ah oo aan loo baahnayn baabun wuxuu baabu yahay fuduulu lkalaam hadalka dheeraadka ah hadalka intii loo baahnaa in ka badan xadaanaa musadad qaala xadaanaa muctamir can leysin can caطaa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi laa khayra abu hurayra wuxuu leeyay laa khayra fii fuduuli اlkalaam hadalka kiisa tarma ee badani khayr kuma jiro hadalka kiisa tarma ee badani shar kuma jiro khayr kuma jiro khayr badani kuma jiro shar buu u dhowaanaya markastoo hadalku uu sii bato xagga sharku uu sii durkaa haddaa khayr laga sheekeynayn laa khayra fii fuduuli اlkalaam hadalka siyaadada ahi khayr kuma jiro fuduulu lkalaam baa la sheegay iyo fuduulu nadar waxay yidhahan dadku waxay ku halaagsamaan fuduulu lkalaamka iyo fuduulu nadarka iyo fuduulu طacaam cunto siyaadaha oo badan oo aan loo baahnayn oo qofka intuu u baahnaayo ku gaajo baxaya ka badan had iyo jeer waxaa laga qaaday caajis iyo waajibaadka waajibaadka qofku inuu seego ama ugu yaraan in caafimaad darro ka qaado cuntadii faraha badnayd fuduulu nadarna waa arag iyo daadaawasho siyaada ah kaynu sheeganayo fuduulu lkalaam saddexdaasaa qofka halaaga saddexdaasaa qofka halaaga oo diintiisa waxyeela iyo aakhiradiisa yani marka qofku aragga uu badiyo aakhirka wuxuu uga sii dhaadhacayaa araggaan loo baahnayn oo xaaraana hadalka hadduu badiyo hadalkii faraa badnaa wuxuu u dhaadhacayaa hadal xaaraana buu usii dhowaanaya in xan iyo maarata namiimo iyo ceed wax ka sheeg sidaasoo kale fuduulu dacaamna waa caynkaasoo qofku cuntada hadduu badsado badsado ma mahadinayo waa laga yaabaa aakhirka amba inay xaaraan la gasho amba cuntadii badnayd waajibaadka qaarkood inay u diidda uu ka seexdaa suuragala ilan calooshii baa buuxsantee saddexaasaa lagu halaagsama markaa qofka muslimka saddexaas inuu yareeyo ayay ku fiican tahay xadaanaa matarun qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa albara ibnu zaydin can cabdillaahi bni shaqiiqin can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal nebiga waxa uu ka wariyey inuu nebigu yihi shiraaru ummatii ummadayda waxa u shar badan asarsaaruuna kuwa hadalka badan hadalka badan hadalka badan almutashadiquuna ee hadalka aan u fiirsanayn hadalka iska tuura hadalkii ku soo dhacaba yidhaahda almutafayhiquuna ee markay hadlayaan afka marna xaggaa u qalloociya marna xaggaa u qalloociya afmiish iska dhiga aftaanka iska dhiga aftaanka iska dhiga sarsaar waa hadal badnaanta qofka hebel waa sarsaar waxay ka dhigantahay waa hadal ciid hadlaya hadlaya hadlayo meeshii la isugu yimaada hadday afar yihiin saddexda kale intay hadlayaan in ka badan buu keliga hadlaya sarsaarku caynkaas uu badan yahay waa hadalka faraha badan ee xaqana ka baxsan ee xaqaan loogu hiirinahayn mutashadiquna waa mutashadiqa iyo mutafayhiqu way isu dhow yihiin oo waxay ku hadlayaanna waa baatil baatil haba ahaadee haddana wuxuu saa kaa dhigaya nin aftahanuhu marna afku xaggaa u qalloocinaya marna afku xaggaa u qalloocinaya carabka sida baasha la yidhaahdo lo-da oo kale si carabka marna xaggaa u qabadsiiso marna xaggaa u qabadsiiso wuxuu saa kaa saa kaa dhigayaa nin af soomaaliga haddii dee af soomaaliga ku hadlaya af soomaaliga yaqaana oo vocabulary waaweyn ku hadlaaya oo dadka kala jeedinaya oo hadalkiisi la xiiseynayo hadalkiisii loo bogay ayuu ayuu ka dhigayaa marka waa dadka dadka ugu liita wax kastaa waxay ku fiican yihiin dabeecaddooda inay maraan wax kastaa socodku qofka ilaahay sibuu u abuuray ku dardarku uu fool xumeeya hadalka qofka ilaahay sibuu ugu abuuray inbuu ka siiyey intaa wixii lagu daray takalufkaah hadalkana wuu fool xumeeya qofkana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka fogeeya oo qofkaasi laazim laazim wuxuu ku dhacaya qofkaasi dembi buu ku dhacaya ilan hadalkiibuu rabaa inuu tarmiyo oo jiidjiido oo ereyo mutaraadifa oo maaragtay isku macnaa inuu meeshii keeno oo maahmaahyo aan loo baahnayn ee gabayo isku qaado dabeet hadalkaasi wuxuu la gelayaa meel aan u baahnayn wa khiyaaru ummatii axaasinuhum akhlaaqan ummaddaydana kuwooda ugu khayrka badani axaasinuhum akhlaaqan waa kuwa akhlaaqda xaggeeda ugu wanaagsan ugu akhlaaqda wanaagsan kuwaasaa ummadda ugu khayr badan yacni halka halka ummadda laga laga miisaamo jiritaankeeda iyo jiritaan la-aanteedu waa akhlaaqda ummaduhu waa akhlaaqda haddii akhlaaqdooda ay tagto iyaguna way tegeen bay ka dhiganta akhlaaqdii hadday ka tagtay ka dhimato ummaddaasi way dhimatay inta ummaddu akhlaaqdeeda iyo qiyamkeeda ay taagan yihiinna ummaddaasi way taagantay wa khiyaaru ummatii ummaddeeda kuwooda ugu khiyaartooda iyo akhyaartooda waa axaasinuhum akhlaaqan kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan leh kuwa ugu dhaqanka wanaagsan qiyamka dadka leh ee birimageydada leh baabu dilwajhayni qofka labada weji leh laba wajiilaha kana u warrama kana u warrama ha kana wuxu sheega kana wuxu sheega kana wuxuu haystaa hebel markiis wada haystaan inuu hebel la neceb yahay oo wuu la xamanayaa oo waxa weeyaan wuu la suqaarinayaa wuxuu ka sheegaya isna wuu la sheegayaa maruu ka kale u tagana wuxuu isaga dhigayaa inay ninkaa kala goyona isnaceen oo dhinaciisa uu yahay laba wajiiluhu waa kaas حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد من شر الناس ذو الوجهين ضدك كوا وقو شرك بنوحة كمدا لبوجه له الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وانك ضدك حق ضدك أسنا وجه ولتك ضدك أنا وجه ولتك من تام حلو يقانا لك نوعات لك كوا نافقانا كوا نافقانا كوا نافقانا يا waa laba waje laakiin maanta maxaa lagu ammaanaa waa nin siyaasiya ninkaas waa nin siyaasiya ha waa nin siyaasiya oo khatar ahoo kuwan buu la hadlayaa kuwan buu la hadlayaa kuwan buu la fadhiyaa kuwan buu iska dhaadhicinayaa waa nin balaaya ka dhacdo ninkaasi siyaasiya cidba isma diidaan baa lagu leeyahy afkiisa waxuu kusoo goosanaya cidba isma diidaan waa laba wajiile kuwana kuwan buu la caayaya kuwana kuwan buu la xamanaya kuwana wuxuu isaga dhigay inuu iyaga la socdo kuwana waacinka kuwana weji buu la tegayaa waa dadka ilaahay kuwa ugu sharka badan leh iyo halkaas qaabku saas weey meelna khayr kuma laha aakhirkana uun baa la ogaadaa dadku waxba ma kala qarsadaan aakhirkana waxaa la ogaadaa halkan inuu waxaan la taagan yahay halkan inuu waxaan la taagan yahay isaga dabqaadka kan iyo kan waa kuwa dadka ugu weji dembigiisu waa maxay waa kan baabu ismi dil wajhayn qofka labada laba wajiilaha dembigiisa حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن ركين عن عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر قال وحول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحن مغلى النبي يقول له من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار قفك الدنيا ذا أكتيد لبوجيكها لبكار له كان له لسانان يوم القيامة من نار maalinta qiyaamaha laba carab oo naara baa loo samaynaya ilan carabku kuwana kula saaxiibay kuwana kula saaxiibay kuwana ku xamanaya kuwana ku xamanaya haddane laba carab oo naara baa loo samaynaya famara famara rajulun kaana dakhman dabeete waxaa soo maray markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu intaa yidhi nin xoog weyn nin xoog weyn ayaa soo maray qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haadaa minhum kaasi oo arki maysaan kaasi kuwaan sheegayaa buu ka mid yihi kuwa aan sheegaya laba wajiilaha ayuu ka mid yahay waa kuwa maalinta qiyaamaha laba carab oo naara samaysanaya rasuulka waxii baa loogu sheegay waxii baa loogu sheegay haddii adigu aad taqaano nin noocaasa hebel waa laba wajiila ha ku xukumin adigu laga yaabee inuu toobad keeno hadhow laga yaabee hadhowta inuu toobad keeno ka soo noqdo marka adigu weliga axkaamta iska ilaali hebel waa kan hebel waa beenaale hebel waa laba wajiile hebel waa bakhayl hebel waa ninsaana hebel waa nin noocaasa axkaam baa ka dhalanaysa waa beenaale xukun baa ka dhalanaya haddaad ku taqaana ninkaasi inuu beenaalo weyn yahay adigu wuxun baa lagaa rabaa waxyaabihii qofka beenaalaha aan lala geli jirin aan la gelinu lakiin xalana waynu sheegno qofka dembiga uu galay laguma caayo laga yaabaa inuu dembigaa ka baxo adigu aad weydaartaa suuragala baabu shari nnaasi man yutaqaa sharuhu baabun wuxuu baabu yahay sharu nnaasi dadka waxaa u shar badan man yutaqaa sharuhu qofka sharkiisa laga baqdo ee markuu yimaado dadku ay dhahdaan ilahu yan waxba kaa soo gaadhi markuu yimaado dadku markuu la fadhiyo qof kastaaba iska bambaaninayo isleebile dhibaata kaa soo gaadhaan xadaثana صadqatu qaala xadaثana ibnu cuyeyna qaala samictu ibn اlmunkadir qaala anahu samica curwaةa bn zubayr ana caaئiشha akhbarathu istaadana rajulu calى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nin baa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam nebiga idan weydiistay ma soo galaa buu ihi guriga albaabkiibuu soo garaacay faqaala rasuulku wuxuu ihi idanuu lahu u ogolaada ha soo galee u banneeya bisa akhu lcashiira bisa akhu lcashiira inkaari ku dhacday bay ka dhigantay inkaari ku dhacday soo daaya yani waa qof rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu kahanayo uu dhib uu dhibsanayo falamaa dakala markuu soo galay ninkii alaana lahu اlkalaama rasuulku hadalkiibuu u debciyey caaisha marka hada- hadalkii horena way maqlaysa ficilkan dambena way aragtaa rasuulku markuu soo geliyo wuu dhibsanayey inuu soo inuu soo galo isagoo karaahiyeysanaya buu iska soo daaya ha soo galee mid maaheen markuu soo galayna rasuulku wuu la fadhiistay wejiguu u furay wuu soo dhoweeyey hadalkiibu u debciyey labadiiba isu qaban way caaisha faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alladii qulta uma alanta lahu lkalaam waa adigii markii hore wax yidhi i'danuu lahu bi'sa akhulcashiira waa adigii yidhi uma alanta lahu lkalaam dabeete hadalkii baa haddana u debcisay dee sabay isu qabanayaan bay ka dhiganta say isu qabanaysaa markii horena waad dhibsanaysay waxaa tii waxa idanu lahu bisaakul cashiira markuu kuu soo galana si debacsan baad ula hadashay qaala wuxuu ihi ay caaisha caaishaay ina shara annaasi dadka waxa u shar badan kuwa u sharka badan waxaa ka mid a dheh amba ina shara annaasi dadka waxa ugu liita oo u shar badan man tarakahu nnaasu qofay dadku uga tagaan itiqaa'a fuxshihi isagoo xumaantiisa ay ka cabsanayaan inuu xumeeyo hebel soo maaha waar haynoo geena inaga mari amba intu qofkii la fadhiya markaba inu dhahdo ina dhaqaajiya ina dhaqaajiya waxbay nagaga soo socdeen oo qofkii looga tago aw wadacahu nnaasu amba dadku ay macasalaamiyeen ay ka dhaqaajiyaan itiqaa'a fuxshihi iyagoo xumaantiisa ka baqanaya yacni qof loo soo hiloobi waayo oo dadku ay weheshan waayaan ay la fadhiyi waayaan oo dadku ay uga tagaan xumaantiisa ka baqanayaan aawadeed dadka ilaahay kaasaa u shar badan leanna kaama ehibay ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam leeyay kaama ehiyo dadku inay iga tagaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee ilahay baaba sheegay walow kunta faddan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad qalbi adkaan lahayd amba nin qalqallafsanaad ahaan lahayd oo naxariistu ay ka yar tahay lanfaduu min xawlika way kaa hareerayaaci lahaayeen mar kastoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo yimaado iyadoo lala fadhiyo su-aala la weydiinayo asxaabtiisu ku xoonsan tahay baa la arki jiray markuu baxo u soconayo sigoo rasuulku keligii meelahaa maraya dhif iyo naadir bay ahayd dhif iyo naadir bay ahayd dadkaa isaga imanaya agtoogiisa iska jeclaayeen qofka muuminkahayna waa caynka almu'minu ya'lifu wa yu'laf walaa khayra fii man laa ya'lifu walaa yu'laf qofka mu'minka ahi isna dadku weheshadaa isna waa la weheshadaa qof aan dadkana weheshan isna aan la weheshan aan loo soo dhowaan kaasi khayr ma leh keligii socodka ma aragta iyo keligii fadhiyaa iyo keligii iska cunaha iyo keligii iska shaaheeyaa mid maaha kaasi calaamadihii qofka mu'minkaa male kaas qof ma laha dadku waynay u yimaadaan qofka waynay soo xiiseeyaane usoo boholiyoobaan dee dikri saacad kas saacad kasta miyuu wadaa saacad kasta miyuu wadaa dadka muslimiinta la joogitaankoodii baa khayra mogti oo ha dadkii waxbuu u sheegayaa wuu waaninayaa isagaa wax ka faa'iidaysanaya xaaladoodii buu ogaanayaa waa waa xasanaad qofkii seegaya laakiin qofku hadduu hawl gaara dee hawl adduunyo amba hawl kaloo aakhiraba hadduu haysto waa meesheeda waa meesheeda laakiin qofka waa la yaqaan dadka qaarkood cidna ma raacaan keligood bay iska socdaan cid lama fadhiistaan dadkuna way iska ilaaliyaan dadka qaar baa xataa sanaanta lagala weecdaa beentayba qaar baa saanta lagala weecdo si saanta kala weecanaya halkaa maray keligii wuxuu ka helayaa inaanay cidna isa soo gaadhin kuma daare ahay daarin baa qofka noocaasa la yidhahda qofka noocaasi muslimnimadiisu ma wanaagsanaa shar badan baa ku jira hal xilli baa la ogolya halkaa xilli waxa weeyaan waa marka dadka fasaadkooda uu bato ee dembigooda uu bato ee uu isleeyahay haddaad dadkaa dhex gasho dembi baa meesha ka dhacaya waxaan isleeyahay malaa xilligeedii maanta wiil ku dhowdhownahay haddii la fadhiisto imika toban shan qof ay meel wada fadhiistaan ma dembi la-aanayso ha ma dembi la-aanayso ugu yaraan qof baa la soo qaadaya amba been baa la sheegaya amba waxaynaan garanay maynu ka sheekaynaynaayo inaan cilmi aqoon u lahayn marka qofka hadduu taasoo kale ka cabsi qabo u isleeyahay war haddii nimankaa hebel iyo hebel asxaab baa tihiin lakin waa niman xan badan hadduu uga leexanayo taa ku dambaabimaya balaajar buu ka helaya laakiin dad akhyaara oo wanaagsan oo walaalihiiya inuu ka leexleexdo qofkuu ka baydhbaydho loo baahno waka waa inuu bedelo laakiin waa inuu bedelo ilan meeshii diin baa taalo waxaa la yidhi almu'minu ya'lafu wa yu'laf qofka muuminkaah dadkana wuu weheshadaa isna waa la weheshadaa qofkan waxba u heshan isnaa la weheshana khayr male baa la yidhi markaa khayrkii waa inuu raadiyo qofku nafta waa la yaqaana waa runtii dadka qaarna ilaa ay qof ag istaagaan maba nafisaan waa dadla shoog dadka qaarna ilamaa ay banaanka u baxin nafisi maayo keligii markuu noqdaaba wax kasta basugu duba dhacaya laakiin qofku dabeecaddii waa inuu yaraan waa inuu yareeyo waa inuu yareeyo taasi waa qodob qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeye marka aan si khalad ka fahansanay qof baa jira dhib badan dhib badan baa jira oo aanad xiiseynahayn la joogitaankiisa qofkii baa ku yimi qofkii adigoo caloosha ka dhibsanay oo ka karaahiyeysanaya inaad hadalka u macaanayso aad soo dhaweyso aad marxabaysiisaa ma munaafiqnima waa si wanaagsan way fiican way fiican ha yani waxay tilmaamaysaa qofkii inuu dadka xambaari karo sidan karo qofka muslimka ahina waa noocaas haddii qofkaad saneftaba aad cawda u jirtaa tuurto yaa kuu soo hadhaya man raama akhan bilaa caybin laqiya bilaa akhin qofka doona walaal bilaa ceeba walaal la-aanunbuu dhacamay walaal la-aanunbuu dhacaa marka qofkii isagoo dhib markuu dhibay amba aad og tahay inuu xumaan adiga ku walaaqayo uu kuu laaqayo markuu kuu yimaado ha u muujinin weji furan iyo walaaltinimo iyo soo dhaweyn baa looga bahanya qofkii waa saa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu sameeyey markii uu soo gelaayey caaisha waxay aragtay rasuulka oo dhibsanaya o kalaahaysanaya markuu soo galayna rasuulku hadalkuu u debciyey riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan rasuulku inuu utukacay uu meel fiican u goglay uu soo fadhiisay u soo dhaweeyey waanu dhibsanaya markii hore culamada qaar waxay leey nin munaafiqa ayuha nin munaafiqa ayuuha qaar waxay leey yahuudi buu ahaa nin yahuudi oo gaala ayuuha oo dhib badan qaar waxay leen nin muslimna uu ahaa laakiin aanu dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa rasuulku alayhi isalaatu wasalaam aanu jeclay si kastaba ha ahaatee waa ninkaa rasuulku dhibsaday dee nin dhow maaha nin dhow maaha hadan rasuulku alayhi isalaatu wasalaam hadalkiibuu u debciyey hadal dabacsanoo naxariis leh baabun alxayaau xishoodka xadaثana aadamu qaala xadaثana shucbaة can qataada can abi siwaar alcadawiy qaala samictu cimraan ibni xuseyn waa saxaabigii ayaan maqlay oo qaala yidhi qاl النabiyu slى الlahu عalayhi waslm nebigu wuxuu yihi alxayaaءu laa yaأtii ilaa bkhayr xishoodku khayr mooyaane wax kale ma keeno xishoodku khayrun buu keenaa qofka xishoodaa khayrkun baa kaag dhow cagsiguna waa maxay marka mafhum mkhaalafo qofka aan xishoonna shar baa ag yaala qaala bushayr ibnu kacb wuxuu yihi maktuub fi اlxikmati xikmadihii lasoo kala gaadhay la kala dhaxlay waxaa ku qoraa ina min ina min alxayaaءi waqaaran wa ina min alxayaaءi sakiinatan xishoodka waxaa ka mida waqaar waa yeelnimo waa yeelnimo iyo degenaanshiyo wa ina min alxayaaءi nolosha waxaa ka mida xishoodka waxaa ka mida sakiinata xasilooni inuu qofku degan yahay uu xasiloon yahay oo qalaq iyo walbahaar aanu qabin qof niyadiisu ay degan tahay xasilan tahay oo mutawatir aan ahayn mutawatirka waa taqaanaan waa qofka aad moodda in markasta xaalada ku taagan tahay ee balla daymoonaya ee xagga u ordaaya xagga salkaan ka fadhiyin xayaaguna waa kaa cagsigiisa waa qof degan waa qof degan faqaala lahu cimraan cimraan baa wuxuu uhi uxadiثuka can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam waxaan kuu sheegayaa xadiiskii rasuulka wa tuxadiثunii can صaxiifatik adnama waxaad ii sheegaysaa waxaad warada warqadda ku qoran tahay laba laysbaaldhigi kara maaha bay ka dhiganta warkaad sheegaysaa haba wanaagsanaadee warka ilaahay rasuulka alayh isalaatu wasalaam warkiisu meesha yaallaan war labaad ee lama keeno way dabdaray ka dhiganta wuxuu leeyahay anigu waxaan ku rasuulka alxayaau laa yaati ilaa bikhayr buu yidhi adna waxaad leedahay xikmaddana waxaa ku qoraa alxayaau waqaaru alxayaau sakiinatu baa ku qoran meesha ha ka daba keenin rasuulka alayhi salaatu wasalaam hadalkan kuu sheegayo rasuulka alayh salaatu wasalam hadalkiisa hadal kale ha ka daba keeni sidiisa u qaado markhaati uma baahne markhaati la daba dhigo oo lagu sii saxo uma baahna waxaa meesha laga faa'iidaya markaa xishoodku qiimaha uu leeyahay xishoodka iyo qajilaaduna way kala duwan yihin qofkaasi waa qof xishood badan iyo iyo waa qof qajilaad badan way kala duwan yihin muqajilku xishood qajilaaddu xishood maaha waa dacfi waa xanuun qofku uu leeyahay waa kalsooni daraa ku jirta qofka qofka muqajilkaa marka lasoo eego xagga u cararaya waabanaya ee qofka wejiga aan siinahayn ee laba qof aan la hadli karin xishood maaha xishood maaha dadka u xishood badnaa nebiyullaahi moxamed calayhi isalaatu wasalaam kaana ashadda xayaaan min alcadraa'i fii khidriha baligii hore soo maray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ka xishood badnaa inan inan ku jirta buulkeedii oo loogu soo galay saa ka xishoo dadnaa haddana rasuulku alayh isalaatu wasalaam hadalkiisa iyo khudbadihiisa iyo aftihaamadiisa waa ninka hore usoo maray wadeyntaa waa la yaqaanaa markaa qajiraaduna waa xanuun qofka haya qofku waanu daweyn karaa oo siyaabaa la sheegay qofku inuu ku daweeyo oo wax laga bixi karo waa xaalad qofku uu dhaafi karo dadka qaar ba imka haddii halkaas soo istaagaan afarteena qof islaa la hadal wadnuhu fug taa guraya fug fug taa gurayaayo lagu aani hayni labada lugood saa u kurbanaya dadkan miyay kusoo yaacayaan ya de miya dadka qaar baa iska macankaas caabsiya soo maaha maalmaha hore wuu keerkeerayaa qofku inaan saaxiib ahayn baa beri masaajid baan ka khudbadeyn jiray beri hore had idiin sheegi maayey waxaa odhanaysaa waa nin weyne kuxuntiyadii ahayd dabeete masaajidkii baan ka tegey masaajidkiiba wadaadkiima wuxu anaa khudbadeynaya wuu soo istaagay mimbarkii ina alxamda lilaahi naxmaduhu baa lagu bilaaba soo maaha kelmad kasta uu idhaahdaa hoos bay usoo dhacdaa ina alxamda lilaahi naxmaduhu markii dambe hadalka nag uu dhammaaday afku buu la dhaqaajiyo maxaa kugu dhamasu kuleeyahay hadalka gebigiisu halkan buu soo dhaafi waayo halkan buu soo dhaafi afka baa soo gaar waa qajilaad waa naxdin baa ku jirta marka waa marxalad qofku uu taagan yahay waa la dhaafi karaa sida uu sheegaya caaqilku ku celcelinta maalinta koobaad maalinta labaad maalinta saddexaad marka dambe qofku caadi buu noqonaya ha inan baa lagu bixi haya malaadigaaba siin gaadhe waa sidaa waa sidaa marka hore ma lagu soo wada eegay xasan ibn cali ibn abi aalib ayaa dee waa la cali ibn abi aalib wuxuu ahaa dadka ugu aftahansan buu ahaa dadka muslimiintaa xasanna caynkaasoo kale ayuu ahaa dabeete wuxuu arkay xasanoo inuu hadlo wuu rabaa aqoonna wuu leeyay haddana dadkii buu ka baqanaya markaasuu wuxu uhi aabba waxaad samaysaa maanta masaajidka ka hadal wuxuu wallahi adigoo dhex fadhiya inaan hadli karahayn teedaba dadka haddaan la hadlo way soo wada eegayaan markay isoo eegaan way iga kala yaacaysaa rasuulka wuxuu cali radia allahu tacala canhu wuxuu ku waxaad samaysaa dadka indhahooda iyo wejigooda ha eegin madaxooda eeg halka ka sarraysa halkaa dadku waxay u haystaan inuu xagga dambe eegayo waka meesha madaxooda ka yara sarraysay gidaarkaasun gidaarku miyuu kusoo eegaya kaasuun eeg dabeetana mar isha saa u soo yaro mari dabeetana barteedana ku celi maalin labaadna indho wejigooda eeg marka dambe caadi bay noqonaysaa suri adigu waa ka dhabax meesha adoo meeshii fadhiya ma hadli karee adoo maqan baan hadlayaa bu hadaad soo fadhiisata bay kugu dhamaatay yani hal maxaa la yidhaha halli baa harkaysaa ma godlito marka wuxuu waaye waan ka maqnaanaya masaajidkii hadalka bilow uu ka maqnaado agga xagga dambe intuu ka soo galo daba fadhiista markii uu ka baxay unbu arkay aabiyuhu halkan fadhi mas halkaa dee wadna loo dhaafo aakhir xaaga maalintii dambe maalintii dambe bimacnaa markaa wax la baran karo wax la baran karo waayo qodobka labaadna waa qodobka uu sheegayo in la weyneeyo nusuusta in nusuusta la weyneeyo qofka xadiiska haddii loo sheego xadiisku inuu ku filaado ayad qur-aan ah haddii loo sheego ayadda qur-aanka inay ku filaato oo wax kale aanu raadin cilmi baadhis baa waxay caddaysay markaa qofka waxa u dhaabadaynayo u xoojinaya cilmi baadhistii xadiiska oo haddii cilmi baadhista aan loo sheegin xadiiskii muu qaateen waa wax maantayna haysta amba caynkan iyo caynkan xadiis baa rasuulku alayh isalaatu wasalaam musaa yidhi idwar fulaanna wuxuu yihi caynkan kii gaalka ahaa marka dadka qaar ba waxay wax ku fahmaan marka nin gaale uu markhaatiga u furo xadiiska markaasay fahmaan xadiisku inuu xadiisku xadiis fiican yahay oo la qaadan karo markaasay ogaadaan waa diin daro xadiisku iyo aayadda qur-aanka markhaati uma baahna iyagaa kugu filan wixii ha dhowtaad heshee kale waxay waafaqeen qur-aankii bay waafaqeen xadiiskay waafaqeen ee xadiisku mu waafaqeen iyaga amba ismay kaalmeyno ee ismay raaceen marka qofku waa inuu ku filaado xadiisku masaladaasi waa maxay waa yaa yidhi xadiis baa yidhi qowl sheekh hebel ha raadin qowl sheekh hebel ha raadin qaarkeen maanta xilliga la joogo qowlka ibnu taymiya iyo ibn uthaymiin ibnu baas fulaan asxaabtii qowlkooda ayaa kala xoog badan qowlka rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam walaa mubaalaqa walaa mubaalaqa xadaثana bishr ibn muxamedi qaala akhbarana cabdالlah qaala akhbarana jariir ibnu xaazimi can yacla ibni xakiimi can saciid ibni jubayrin can ibni cumar radia allahu tacaala canhu wacan abihi qaala wuxuu yidhi ina alxayaaءa wاliimaana qurinaa jamiica faida rufica axaduhmaa rufica alآakharu waa waxa weeyaan waa ahar mawquufa oo صaxiixa macnahan oo صaxiixa oo marfuucina wuu jiraa oo nebiga calayh الsalaatu wasalaam ka sugnaaday wuxuu leeyahay ina alxayaaءa wاliimaana xishoodka iyo iimaanka qurinaa jamiica waa laysku lahay waa laysku lifaaqay faidaa rufica axaduhumaa midkood meesha hadduu ka baxo rufica alaakharu kii kalena wuu raacaa qofku wuu xishood daran yahay wuu iimaan daran yahay macno weeye qofkaasi xishood buu leeyahay ya iimaan buu leeyahay weeyaan yani way isku laran yihiinoo way isku lifaaqan yihin iimaankii iyo iyo xishoodkii hadduu iimaanku meesha ka baxo xishoodkina wuu raacaa hadduu xishoodku meesha ka baxo iimaankina wuu raacaya markaa xishood daro waa iimaan daro ay ka dhigantay macnaha cabdilaahi bn cabdillaahi bn cumarna qowlka waa laga sheegay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay baabun aljafaa aljafaau waa ad adkaanta iyo qalbi adkaanta iyo naxariistarada wey aljafaa xadaثna سacيid بن سulaymaan qaala xadaثna hushaym can mansuur can اlxasan can abi bakrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anahu qaal nebigu wuxuu yidhi alxayaaءu min aliimaan xishoodku iimaanka ayuu ka yimi wاliimaanu min aljanna iimaankuna xagga jannada ayuu jiraa bimaanaa qofka xishood lihi waa qof iimaan leh qofka iimaanka lihina waa qof jannada tegaya weeye xatman qofka hadduu muumin yahay waa ahlu janno waa ahlu janno jannada barteed buu ka gelayaa goor muu gelayaa waa su-aalo kale naar miyuu soo maraya walciyaadu billah mise toos buu jannada u gelayaa waa su-aalo kale laakiin qofka haddii iimaankiisu uu sugnaado walow mihqaalu dara haba leekaadee mihqaalu dara inta ugu yar ee wax la arko iimaano qofka hadduu leeyahay waa ahlu janno in sha allah maaha waa ahlu janno waa balan ilaahi subxaanahu watacaala uu qaaday laakiin wuxun baa lagu kala duwan yahay dadka qaarna jannaday toosu gelayaan bikayri xisaabin walaa cadaab qaarkood bikayri xisaab qaarkood bikayri cadaab ay ku gelayaan jannada qaarkoodna waxay soo marayaan naarta oo dunuubtii baa laga soo jaraya laakiin meeshay ku dambaynayaan waa jannada waalbadaau afxumaantuna waalbadaau xumaantuna maaragtay min aljafaa ad adayga iyo qalbi adayga ka timi xaggeeda wاljafaau qalbi adayguna min annaari xagga naarta amba fi naari naartu ku jiraa ad adayga naartaa lagu galaa ad adayga naarta lagu gala dad baa dabeecad waxay ka dhigtaan in wax kasta halka adayga ka soo qabsadaan dadka la hadalkooda la macaamilkooda su-aalo weydiinto sa wuxuu ku leeyahy dadka looma habrado dadka waa lagu caddeeyaa buu ku leeyahy waa lagu caddeeyaa waa lag looma habrado ya yaana qofku yaana qofku jirjiriic kaa dareemin waa jafaa waa waa qalbi adayg waa naxariis dara ku jirta meesha wabitaali xishood darana way ku jirtaa xishood darana way ku jirtaa haddii meesha xishood laga waayana jafaa baa imanaya jafaagu meeshuu yaalana naar baa taala macnuu waa sidaa waa xadiis صaxiixa waxaa soo saaray ibnu maaja iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo keyrkood baa soo saaro waa xadiis صaxiixa oo sugan marka ad adkaantu dabeecad muslin maaha qalqallafsanaantu dabeecad muslin maaha qofka muslimka ahi waa raxiimun waduudun aliifun ma'luuf waa qof dabacsan oo naxariis badan oo saan kuu sheegaya imanka dadka weheshada dadka ay u yimaadaan dadku ay ku soo dhacaan dadka qaarkood baa in su-aal la weydiyaan lagula soo dhicin in qaladkiisa loo sheego lagala meermeeraa in wax lagu leeya in loo sheego lagala leexleexdo muslimnimo maataas yani naxariistarada jafaaga keenay walaalkaa inuu kugu soo dhici waayo amba inuu wax ku weydiisto amba inuu wax kuu sheegaa dee iimaankaada dub ugu laaba iyo diintaada dub ugu laaba waayahay xadaanaa muusa ibnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad can ibni caqiil waxaa la isku khaldaa adadkaanta iyo haybadda haybadda iyo iyo adadkaanta rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kaana mahiiban wuxuu ahaa nin haybad badan buu ahaa asxaabtu waxay yidhahan rasuulka wejigiisa mana dhegi kari jirin mahaysoygana buu ku yidhi miyuu caayey miyuu la dagaalamay miyuu ku adkaada maya waa haybadda yacni waa alla kacabsiga waa shaksiyadda wanaagsan waa qiimaha qofku uu leeyahay waa macaanida qofku uu xambaarsan yahay baa ka soo daahiraysa qofka taasi waa haybad qofku uu leeyahay waa dadku way kala haybad badan yihiin oo dadka qaar baad ka xishoonaysaa fii bacdi alaxyaan xataa inaad yar la fadhiisato ambaad wax u sheegto oo haybadiisaa ku qarqinaysa fii bacdi alaxyaan way dhacdaa taasi way kala duwan tahay qofka aad adkaantiisa iyo qalqallafsanaantiisa iyo afxumaantiisa in looga meermeeraa way kala duwan tahay haddaad bilaa waxaa tidhaahdo bilow daalac ku raacbaad soconaysa qofki dabet waad iskaba deynaysa waad iskaba deynaysa haybadu taa way ka duwan tahay haybadda lama sameeyo haybadda qofku afcaashan uu samaynaya maahe waa macnayaashu xambaarsan yahay waa shaksiyadda wanaagsan waa iimaanka iyo alla kacabsiga باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذانا تحشونها واحد دون تسمع حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال وحول سمعت الربعي بن حراش ويحدث كور رمي عن أبي مسعود قال وحول قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحول إن مما أدرك الناس يا حديث بكبوده آه حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن ابن الحنفية عن محمد بن علي بن حنفية ونك ورش محمد بن علي بن أبي طالب حنفية وهو يدي عن أبيه قال وحول كان النبي صلى الله عليه وسلم به وعلي علي بن أبي طالب رسولك عليه الصلاة والسلام قليه ندي أن سوء قارين أيان در أين أن أرق أيو أتلمام يا أصفين يا وحول كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها ضخم الرأس nin madaxiisu xoogan yahay madax xoogan leh lafo waaweyn oo madaxaa leh cadiima alcayneyn indha waaweyn idaa mashaa haddii uu dhaqaaqo uu socdo takafa'a horu socod buu lahaa horu socod dadka qaar baa markaas aad moodaa inay cidhibsanayaan cidhibsi buu lahaa socodkiisu kaannamaa waxaad moodaa yamshi inuu maraayo fii sucudin dariiq taagan yani meel taaga inuu ka soo dhaadhacayo kaannamaa yanxadiru min sabab tilmaamaha qaarna wax saasay sheegayeen waxaad moodaa inuu meeltaa ka soo dhaadhacaya markuu socdo waan u dheerin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkan hambalaashka socda muu ahayn ida iltafata hadduu daymoodu wax jalleeco israa wax eeg iltafata jamiican dhammaan uu israaci jiray garba isagoo caynkaasi saa qoorta ma odhan jirine wuu iswada raaci jiray hadduu jeesanayo taa waxaa keenta hadii jira qoor weynaanta qofka hadduu qoortiisu ay weyn tahay dhaqaaquu ku adkaanaya marka qofku waa inuu wada jeesto rasuulku waanuu garba waaweynaa qoortiisuna way weynayd marka hadduu jeesanayo dadkana qoraal masaas iska odhan moogta waa iska caadi wadhanaaqaysa qoorteenu soo maha laakiin ninku hadduu qoortiisu ay xoogan tahay sayid maxamed cabdillah xasan baa waxaa laga sheegay sida halkaa salaada assalaamu calaykum ta inta la gaadhsiiyo ma dhamayn jirin assalaamu calaykum assalaamu calaykum baa odhanaya assalaamu calaykum way takrantay dee waalintaa leeg ida iltafata iltafata jamiican hadduu jeesanayo uu wada jeesan jiray weeyaan macnaha baabun wuxuu baabu yahay idaa lam tastaxi fasnac maa shita haddaanad xishoonahayn waxaad doonta samee abi mascuud rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaan ka wariyey rasuulku inuu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اluulaa dadku waxay ka soo gaadheen hadalkii nebinimadii hore amba nebiyadii hore dadku waxay ka soo gaadheen waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxi haddaanad xishoonahayn fasnac maa shita waa kuwa mubaaxe waxaad doonta samee bimacnaa kuu banaan maaha waxay ka dhigan tahay dee iska soco waa lagaa waa waa hanjabaad baa ku jirta waa lagaa abaal marin doonaaye haddaad xishoon weyday soco dadku xumaanta inay sameeyaan qaarkoodna alla kacabsi baa u diidoo ka hor istaaga qaarkoodna xishood qaarkoodna xishood dadka qaarkood xumaanta way samayn lahaayeen waxay u samaynayaan waa xaaraan waa xaaraan qaarkoodna xumaanta iyadoo xataan xaaraan ahayn ayaa shaksiyadooday ilaashanayaan iyo xumaan nacayd iyo xishood bay u diidayaan nin culimada muslimiinta ka mid a wuxu uhi wallaahi low naadaa munaadin min aلsamaa ana alkadiba xalaalu maa kadabtu walow naadaa munaadin min aلsamaa ana azinaa xalaalu maa zanaytu haddii malaa'igta uu mala ka dhawaaqo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo warramaya oo leh beentii waa la xalaaleeyey haddii xagga ilaahay ay ka timaado beentu waa xalaal walaana been sheegeen wuxuu beenta u diidaya naftiisu kala han weyn wuu ka xishoonaya yani xishood baa haya marka adiga fii bacd alaxyaan beenta waxaad u sheegi waayeysaa waa dembi ka carar oo dee beenta waa dembi dadka qaarkoodna beenta waxay u diidayaan xishood ay ka xishoonayaan gaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo dhex baxay beenta ma yaqoon ceeb bay u yaqaaneen ceeb bay u yaqaaneen qofku inuu been sheego ubadkooda iyo haweenkooda iyo iyagoo beenta ma sheegi jirin mamnuuc bay ahayd ninka been lagu sheego khalaas waxba lama weydiin jirin hal mar hadduu been sheego oo beentaasi xaqiiqa ay noqoto wax dambe lama weydiin jirin war dee maalin ba iga xumaatay oo golaada male ninka beenteena ka warran ya weliba dee qolyaha waaweyn qashalaaddu way ka tegeysa misaas weye ustaas weye ayuu ka sheegaya aad iyo aad saas weye lan xilligii baa xumaaday xilligan joognabaa aakhiru zaman fii bacd axyaan dadka qaar marka qaar qofku been buu sheegayaa beenta maslaxadee danba ka gashay dadka qaar baa been waxay sheegayaan aan xataa danuugu jirin oo dadka qaar baa beenta waxa u sheegaa dadka lagaga qosliya waxoogaa been buu soo alifaya hala qoslo xataa been aan qosol lahayn oo dan aan danaanay ugu jirin wuu iska sheegaya qofku waa alifaya yani waa waa marka diintu ay dadku ay diintu ay khafiifto dadnimaduna ay yaraato waa xilligaas oo kale haddaan xishoonahayn dee xadiiskaa waa taqaanaan waa xadiistii maarata bahalka la odhan jiray arbaciinka baab lghadab qofku inuu cadhoodo inuu cadhoodaa waa okay oo dee dabeecaddii ibni aadamka ka mid tahaye inuu cadhadiisa raaco qofku oo waxay amraysa uu yeelo xadaثana ismaaciil qaala xadaثanii maaliku can ibni shihaabin can saciid بن المصيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي ليس الشديد ننك حوق بدن ماها بالسرعة لقدنك لبدن نافر تقيل الضوبة كافر تشيرب لقدن ماها إنما الشديد كحوق بدني الذي يملك نفسه عند الغضب واقفك نفتي سهنتا قبتا مركو عروضه تقالوا مركو عروضه أنت اسمه حمران أيوح الدوان سمينه hadha baa la odhanaya waxaan baa tidhi wala masaasaani wallaan isugeyn sanna waad samaysay oo miyaa sameeyey haa wallaahi bay iga tahay qofkaa dee naftiisi iyo waxaa ka cadhab waxaa ka xoog batay iyo cadhadiisa dadka qaarkoodna hadday cadhoodaan cadhadii waxay qofka amraysa daa'iman cadhada qofku waxay amraysaa in cadhadii laga fal celiyo waxay ku odhanaysaa qofkii uu kacay soo maaha adna cay uu ku xumeeyey soo maaha adna xumee kan buu yihi soo maaha la dagaalan awaamirta noocan waxaa bixinaysa waa cadhadii cadhadina shaydaan baa daba taagan qofka xooga badani waa qofka naftiisa qabta ee xidhee xaniba markuu cadhoodo ee maaha ninka xooga weyne muruqyada waaweyn ee qofka iskalaama dhulka dhiga kaamaha xadaثana أحmed بن yunus qaala xadaثana abu شihaabi cabdu rabihi can yunus can اlxasan can ibni cmar qaala wuxuu yihi cabdالlahi bn cmar radi alahu taعalى canه وcan abihi ma min jurcaة أcظam cinda اllahi أjrا min jurcaةi غaydi kadamaha cabdu ibtiغاءa wajhi الlah kabo qofka uu kabado oo ilaahay agtiisa ka khayr badan waa kabasho waa inta la liqo kabado kabadu maaha inta afka la geliyo jurcadu waa inta dhuunta marta inta qofku hal mar uu liqi karo iyo jurca la yidhahda kabadaa qofka uu kabanayo ee uu liqayo kaba ka khayr badan oo ilaahay uu sameeyey ma jirto kabo oo qof uu kabado kabo maxaanku dhaha cadho ah ilaa cadhada waa la liqaaye hebel waxaa iska liq soo lama yidhahdo arga soo maa iska liq soo lama yidhaahdo macnaa waa cadhadii kabo ajar laga helo oo ugu weyne waxay tahay kabo cadho ahoo qofku uu liqo isagoo doonay ilahay wejigiisa maha nin daciif aarsin kari waaye maaha marka qaar baa intaad cadhooto weliba indhaa laguu saabiyo oo ad rabta inaad wax iska celisa waxba iska celi waayeysaa intaad iska liqdaad iska qososho iska dhaqaaqaysa waa qof daciifa doo iska itaal daran kaa laga hadli maayo kaa itaalkaaga baa ku gabay waa qof wax yeeli kara oo ka jawaabi karaa cadhadiisii cadhadiisii intuu iska liqo iska dhaqaaqo iska aamuso dulqaata kabadaa kaba ka qiimo badanoo qofkuu liqaa ma jirto baabu maa yaquulu idaa qadib qofku haddii uu cadhado muxuu odhanaya xadaثana caliy bnu cabdillaahi qaala xadaثana abu usama qaala samictu lacmasha yaquulu isagoo leh xadaثana cadiy bnu haabitin can sulaymaan ibni surad qaala wuxuu yihi istabba rajulaani cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam cinda nebiyi sal اllah alيه wasalam laba nin baa rasuulka agtiisa calayhi salaatu wasalaam isku caayey hadda waa laba nin oo asxaaba laba nin oo asxaaba oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam weliba ag jooga ayay iscaayey maxaad fahantay maxaad fahantay asxaabtu waa bashar waa ibni aadam waxaan ku yihi maalin horena waan isla qaadanay warkaase cid aan qaldamnay waa rasuulku keliya alayhi salaatu wasalaam dadka kaleo dhan way qaldamaan dadka waxa u qiimo badan waa asxaabta laba nin oo weyna iscaayen mayna qalad ahayn qofka qof muslim inuu caayo soo qalad maaha sibaab lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun wuxuu is caayay kana kan buu caayay kana kan buu caayay meesha la isku caayaya waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa fajacala axaduhumaa yaqdab yaqdabu wayaxmaru wajhuhu labada mid midaba aada u cadhooday markaasuu wejigiisa casaaday cadho awadeed fanadara ilayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalama faqaala nebigu kiibuu eego markaasaa wuxuu yidhi rasuulka ma odhan kunima ixtiraami maayaane maanuu dhex joogay iscaayaya haddii xataa iscaayaan meelaha isla tagaan ka warran haddii macallin macallimiinta ka mid a haddii laba arday isagoo arkaya labada iska hor caayaan ka warran labada arday way u dhammaato tarbiyadaas ti nabiga aleyh isalaatu wasalaam ah kana kan buucaaya kana kan buucaaya rasuulku aleyh isalaatu wasalaam waa macalinkoodii meeshuu fadhiyaa waana iscaayeen rasuulkuna aleyh isalaatu wasalaam wuu fadhiyaayo ma ma dhib ma dhibsan laakiin wuxuun buu sheegay qofku markuu cadhoodo cadhada waxyaabaa ka baabi'iya wuxuu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam inii laa aclamu waxaan garanayaa kelimatan kelmad low qaalaha hadduu odhan lahaa kelmaddaa la dahaba canhu la dahaba haada canhu cadhadaas ay ka baabi'i lahayd wa acuudu billahi min ashayaan arajiim shaydaanka iskanaso qofka lama idha markuu cadhoodo faqaama rajulun ilaa daaka rajul ninkii aadka u cadhaysnaa caytamayey in asxaabta ka maqlo dee hadalkan maqlay baa ayaa ninkii u tegey faqaala wuxuu ihi tadri maa qaal rasuulku wuxu hi maqlaysi qaala wuxuu hi oo muxuu yidhi qaala wuxuu ihi qul waxaad tidhahdaa acuudu biاllaahi min ashayطaan الrajiim ninkii wuu cadhaysanya moogti faqaala wuxuu hi faqaala rajul ninkii cadhaysnaa baa wuxuu ihi amajnuunun turaani mnin waalan baad imoodeysa waxaan shaydaanka iska miyan waalanay hataa kii lahaa shaydanka iska nar buu ku qaalqaaday laftiisa kalabaadna waa la mid can sulaymaan ibni suradin qaala wuxuu yihi kuntu jaalisan maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebigaan la fadhiyey wa rajulaani iyadoo laba nin yastabdaani ay iscaayayaan fa axaduhum axmara wajhuhu waintafakhat awdaajuhu labada mid ahaanbaa wejigu casaaday cadho aawadeed oo xowlalmariidaduna ay kaceen awdaajtu waa kuwa fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu hi la aclamu waxaan garanayaa kelimatan kelmad baan garanayaa low qaalahaa hadduu kelmaddaa ku dhawaaqi lahaa la dahaba canhu maa yajidu waxaan uu dareemayo ee cadhadaa ay ka tegi lahayd faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ninkii dee nebigu markaa uu shegay wuxu uhi waa acuudu billahi min ashaytaan arajiim ninkii bay u tageen waxay ku yidhahdeen ina nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi tacawad billahi min wa shaydaanka iska naar buu nebigu ku yidhi qaala wuxuu yihi wahu wahal bii min junuun oo mawaali baan qabaa oo miyaan waalanay de waxay shaydanka iska naar mina waalan baan isu nina caadigaa maaha yacni cadhadiibu waxba kala garanaya ninkani meesha ta laga fahmaya waxa wey hadaad cadhooto ma waalida caadi baa tahay waad cadhootayune waxaad samaysaa shaydaankun iska naar haddaad shaydaanka iska naarto oo aad fadhiisato haddaad taagantay fadhiiso shaydaankana iska naar way kaa dhaqaajinaysaa haddaad fadhidana istaag ama jiifso haddaad jiiftana fadhiiso adigu xaaladda ku jirta xaalada ahayn baad gelaysaa fadhi sara joog jiif maxaa udhexeeya intaa xaaladda marka aad ku jirto xaalada aan ahayn baad gelaysaa shaydankana waad iska naaraysaa maxaa la raacin karaa oo kale waa la weysaystaa fii bacdi axyaan intaas qofka cadhada way ka baabisa baabun yaskutu idaa adib tanna waa ka mid qofku haddii uu cadhoodo inuu iska aamuso xadaanaa musadad qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaadin qaala xadaanaa laytun qaala xadaanii طaauusun can ibni cabaasin qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi callimuu dadka waxbara cilmiga faafiyo macalimiin noqda wabashiruu dadka u bushaareeya oo wanaagga uga sheekeeya wanaagga iyo waxa ka dambeeya marka dee wanaagga sameeyaan waxa ka dambeeya callimuu wayasiruu haddana uu ku celiya callimuu dadka waxbara wayasiruu fududeeya bashiruuna wcallimuu wabashiruu callimuu wabashir tan waa callimuu wayasiruu riwaayadani callimuu dadka waxbara wayasiruu debciya oo fududeeya oo waxbaridda ha adkaynina laba macnay leedahayo usluubka iyo qaabka wax u dhigaysaan qaab sahlan oo fudud oo la fahmi karo dadka wax ugu dhiga iyo dadka markaa lama dadka wax u dhigaysaan la macaamilkooda si dabacsan ha hiifina oo ha haaraamina oo ha dagaalami oo ha laynina waheerina ثalaaثa maraatin saddex jeer ba rasuulku alayh الsalaatu wasalam wuxuu ku celiyay callimuu wayasiruu callimuu wayasiruu callimuu wayasiruu waidaa qadibta haddaad cadhootana faskut aamus hadalka jooji ha sii wadin somaali waxay tiri hadalku shaydaan buu leeyahy hadalka haddaad sii wado waad sii kullaanaysaa waad sii kullaanaysaa waad sii markaa shib aamus imisaad haysaa markaa xaaladda inaad beddesho shaydaanka inaad iska naarto inaad fadhiisato ee waxaanku idhahdaa inaad aamusto inaad weysaysato intaasba way furanta riwayatka qaar waxay tilmaamayaan inuu qofku qul acuudu birabbi innaas iyo qul acuudu birabbi alfalaq mee shaydaan baa soo galae inaad akhrido baabun axbib xabiibaka hawnan maa ciddaad jeclaanayso si tartiiba u jeclo w ha iskaba raacin xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa marwaan ibnu mucaawiya qaala xadaanaa moxamed ibnu cubayd illaahi alkindi can abiihi qaala wuxuuhi samictu caliyan waxaan maqlay cali ibnu abi aalib oo yaquulu ku ibnu lkawaa ninkii ibnulkawaa la odhan jiray khaarijiga ahaa wuxuu ku yidhi hal tadri maa qaala alwalu kii hore wuxuu hi ma maqasha waa mahmaa hore yacni waa xikmad la iska soo gaadhay wuxuu yidhi axbib xabiibaka hawnan maa qofkaad jeceshahay si dalaadala si dabacsan u jeclowo ha wada jeclaanin casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado baqyadaka kaad ugu necab tahay yowman ma maalin maalmaha ka mida wa abqid baqiidaka hawnan maa qofkaad nacdayna ha wada nicine bar soo reeb casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado xabiibaka kaad dadka ugu jeceshahay yowman ma maalin maalmaha ka mida waa xikmad kan kalena waa la mid laa yakun laa yakun buqduka talafan laa yakun yaanu noqonin buqduka nacaybkaad cid necab tahay talafan mid wax halaago wax itlaafiya oo wax baabi'iya waxbaanad hambaynin xadaثana سacيid بن abi maryam qaala akhbarana moxamed ibnu jacfari qaala xadaثana zayd ibnu aslama can abiihi can cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi cumar ibn khadaab wuxuu yihi laa yakun xubuka kalafan walaa bugduka talafan yaanu noqonin jacaylkaaga iyo jeclaantaadu yaanu noqonin kulfan iyo kalafan labaduba waa sax mid mutakalifa mid ku kalifa oo hadhowtaad iska qoobamayso waarin heedhe qofkaad san u jeclaatay mustan buu ahaa meelaad ka laabataad adweydo walaa bukduka cadhadaaduna yaanay noqonin talafan mid wax itlaafisa qofka markaad nacdo nacdintaas bar ka soo reebo ha wada nicin hadda waxaa la dhaha waa khadu rajca khadu rajca waa qofku meeluu ka soo laabto wax iskula hadh yani soomaaliga waa wax iskula hadh haddaad wax nacdana ha wada nicin haddaad jeclaatana qaala wuxuu yidhi idaa axbabta haddii aad haddaad wax jeclaato oo jeclaantii aad xadka ka saarto kalifta kalfa sabiy sida ilmaha yar hadhowta marmarsiiya uu doondoon marmarsiiya daciifa ayaad hadhow raaraadisaa wa idaa abqadta haddaad wax nacdana axbabta lisaaxibika talafa qofkii saaxiibka ahaa ee aad nacday waxaad la doontaa inuu halaagsamo talaf inuu baaba'o yacni cadhadaadii waxay keentaa inaad tamanido war qofkani muu halaagsamo xooluu may ka baxaan wanaagga noocana uu leeyahy muu waayo taasoo kale xadiiska hore amba taa hore cali bin abi talib radi allahu tacala canhu axbib xabiibaka hawnan maa iyadoo xadiisa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyey baa jirta culamada qaar way daciifiyaan qaarkoodna way tasxiixiyaan albaani baa ka mida qaarna way taxsiiniyaan suyuudi baa ka mid a waxay leen qaar waa xadiidkaasi waa xadiis saxiix oo sugan haddii xataa aanay sugnayn haddii xataa aanu sugnayn oo qowl saxaabi uu yahay ama xataa haddaanu qowl saxaabi ahayn uu yahay maahmaah la iska soo gaadhay waa macno saxa in qofku hadduu cid jeclaanayana inuu wax la hadho in yar inuu wax reebo laga yaaba qofkan hadhowta inuu leexdo haddii qofku cid na cid nacana nactooyadii inuu kala reebo de way dhacdaa mararka qaarkood qofku inuu qof naco uu maaragtay waxbaan uula hadhin uu caayo uu aflagaadeeyo dabeeta ay wax isbedelaan qalbiga gacanta ayaa ku haya ilaahi subxaana wa tacala ina alquluuba bayna isbicayni min asaabic araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa qalbigu wuxuu ku jiraa addoomaha qalbiga addoomaha wuxuu ku jiraa ilaahay gacantiisa siduu doonaa buu ka yeelaa meesha wax laga jeclaaday wax laga nacana waa qalbiga qalbigii gacanta kuma hayna inaku qofaad maanta jeceshahay qofaan innaka inaga mid ahayn qof innaka inaga mida oo taasi aanay ku dhicina ma jirto qofaad beri iska necbayduun inaa isbarataan qofkii aduba isaga jeclaato qof fiican uu kula ahaado qof markii hore aad jeclayd oo kula socod baabacooyinka is haysateen oo waxyaabaha qaar aad ku hartaad kala goda inaa isnacdeenna isna wuu jiraa markaa jeclaantaaduna xad ha yeelato nactooyadaaduna xad ha yeelato qofka xadhkaa ha wada goynin haddii jacayl uu jirana xadhkaa ha usii wada dayna wuxuun la soo hadha xadiiska kitaabku intaasuu ku dhan yahay allahuma salli calaa maxamed ma xasuusta taarikhdan balantay ahayd hadday idinku aa qorteen yaasha sanadkii hore wahaa soo maha ilaahay khayrkiisa hayna siiyo waa axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashiisii waxa raaca amba amba saxaabadii amba taabiciintii amba atbaacu taabiciin baa raacda aqwaalay lahaayeen oo iyaduna qiimo badan nin kastaba bal hadda ha isku dayo weliba kitaabkan de waa kitaab adabahu anshaxa iyo akhlaaquu ka sheekeynaya had iyo jeer wax la samayn karo waa qofku wuxuu sameeya maalintii iyo habeenkii uu samaynayo marka qof kastaa wixii kaga soo baydhay bal inuu camal geliyo maarata dhaqan geliyo qof kastaaba ha isku dayo akhlaaqduna waa meelaha ugu fiican qofka muslimkaa laga eego rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kilaa dadka maalinta qiyaama waxa igu dhow dadka ugu akhlaaqda fiican leh ya dadka ugu akhlaaqda wanaagsan sidoo kale dee xadiis kalaa sugan rasuulka alayh الsalaatu wasalaam uu ley inakum lan tasacu naasa inakum lan tasacu الnaasa biamwaalikum fasacuuhum biakhlaaqikum dadka maalkiina iyo hantidaa haystaan ma deeqo ma wada gaadho laakiin dadka maxaa wada gaari karaa waxaa wada gaari kara akhlaaq wanaagga iyo dhaqan wanaagga ayaa gaari kara markaa akhlaaqdeena an dubu eegno miisaan aynu u samayno oo miisaan kuna meel kale maahee waa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka haddii aanay odayaasha caaqilkeedana wax ku darahayn kitaabku sidaasuu inoogu dhan yahay wixii aynu khaldanay aynu qaladnay ilahay baynu subxana wa taala dambi dhaaf weydiisanaynaa umaynaan qasdiyin wixii aynu saxnayna ilaahay haynagu anfaco ajar haynaga wada siiyo dhammaanteen kitaab kalum insha allahu tacala isugu iman doonaa caaqil mid wax odhanaysa